نورنا لم يرى ربي في ليال الكرب نورنا لم يرى ربي في ليال الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad kasta xilliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa maalinimo jimco ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga dhanka kaana waafaqsan toddobiyo labaatanka bisha disembar labada kun afar iyo labaatanka qodobada toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah sidee loo abuuri karaa jabi farxadeed oo u dhexeeya waalidka iyo ilmihiisa warbixin qodobkaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobadaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubinta qadka telefoonka waan toddobaad walba ku waraysanno carruurta nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga xubinta sheeka xidhiir ayaad sidoo kale maqli doontaan waxaana barnaamijka ka marnayn xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasallam waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام النوجب وسواه لم نجد أولا من مذهبي وسواه لم نجد أولا من مذهبي لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى
waa hagaaga mar kale waxaan carruur ay hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan si toosa u gudagalaynaa barnaamijka aan ku bilowno qodobka ugu horreeyo sidee loo abuuri karaa jabi farxadeed oo u dhexeeya waalidka ilmihiisa waxaad ku soo dhowaataan warbixin qodobkaasi ku saabsan waxaana halkani ka soo jeedinaya wariye cabdifataax faarax diiriye أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا تعبا جدا في تربيتي في تعليمي في معرفتي في تعليمي في waalidiintu waxaa laga doonayaa in ilmahooda aanay xaqirin oo ay dhegaystaan waxaa jira waalidiin ilmahooda hadal iyo ficilba ku xaqira cunuga maadays ayay ka dhigtaan luuqaddii ma yaqaano oo waa ay ku qoslaan wuu hadlayaa waxaay leeyihiin ma hadli kartide amus waalidku waa inuu mar kasta ilmihiisu la hadlaa lana sheekaystaa danaynna uu siiyaa hana ula hadlina sidii uu ilmo yar yahay ee ula hadla sidii qof weyn waalidku yaanu isdhihin ilmaha hadalkan weyn ma fahmayo ee sidii carruurtii ula hadal waad yaabi wallaahi markaaad hadallo waaweyn kula hadasho oo maalinka dambe kugula hadlo isla hadalladii oo weliba uu u isticmaalo meel ku habboon sidoo kale waxaa iyana muhiim ah in ilmaha mar kasta la imtixaamo oo wax la weydiiyo lagana hadalsiiyo qasab ma aha in keliya aad la hadasho marka aad xaajo ka leedahay ama aad dan ka rabto carruurtu aad ayay u jeceshahay hadalka mana ka daalaan in lala hadlo sidaan wada ognahay toddobada sane ee ugu horraysa nolosha ilmuhu waa wakhtiga ugu muhiimsan ee la dhiso caqligiisa waxaan soo sheegnay waxa ugu horreeya ee ilmaha garashadiisa iyo caqligiisa kor u qaada inay tahay luuqadda ah ama barashada afkiisa hoyo ilmaha si wanaagsan loo baro afka uu ka caqliyo garasho badan yahay ilmaha aan la barin luuqadda sida dhaqanka soomaalida uu yahay waxaan aaminsannahay in ilmuhu afka iska baran karo oo uu iska hadli doono hase ahaatee taasi ma ahan barasho ee waa bowsasho luuqaddu waa furaha fekerka qof aan luuqadda aqoon way ku adag tahay inuu fekero garashada iyo ku hadalka luuqaddu wuxuu inoo fududeeyaa inaannu fekerno oo xal u helno dhibaatooyinka inaga hor yimaada luuqaddu waa furaha aan dadka ku afgaranno oo aan ku fahamno waxa ay qabaan ciyaarta iyo carruurta waxaan odhan karnaa ciyaartu waa waxbarasho waana nooc waxbarasho oo ilmuhu ugu jecel yahay ha odhan carruurta ciyaarta ayay waxay ka jecel yihiin waxbarashada ciyaarta ayaaba waxbarashadii ah hadhihin ciyaar baa lagu salliday oo lagu sixray ciyaartu waa dheel carruurta shaqadooda ah oo ha u diidin shaqadooda u fiirso oo baar canuga ciyaarta loo diidaa iyo midka ciyaaraa farqiga u dhexeeyo marka ay weynaadaan midka loo diidaa ee subaxii isagoo aan da' waxbarasho gaarin loo kaxeeyaa goobaha tacliinta ama midka guriga lagu xabisay oo bannaanka loo diidaa dabcan cunuga hadhow nolosha lama qabsan karo aan meel wax kaa tuso marka ay ilmuhu yar yihiin ciyaartu waxay ka dhex abuuraan qaab maamul oo hadhow la jaan qaadi kara jiilka ay isku ayniga yihiin iyagoo fiirsanaya oo dhegaysanaya ama la sheekaysanaya da'da ka weyn si ay wax ugu dhistaan waxaa jira oo xaqiiqa dadka maamulka noqda maamulkoodana la mahdiyaa inay yaraantoodii soo ciyaari jireen taasna u suuragelisay in maamulkoodii la mahdiyo dadka madaxda noqdaa ee wax maamulaa waxaa loo kala saaraa kuwo ku dhashay oo ilaahayba u abuuray kuwa ciyaarta ku bartay kuwa jaamacadda uga soo baxay iyo kuwa ay qabsatay iyagoon aqoonin haddana haadaan ka tuura ummadda ay maamulka u yihiin bal tijaabi oo isku day inaad ogaato farxadda ilmahaaga marka uu ugu farxadda badan yahay oo ugu jecel yahay waa marka hooyada ama aabbuhu la ciyaaro mararka qaarkood cunugu wuxuu ku dhahayaa aabbowna la ciyaar ama hooyayna la ciyaar haye markaad ku dhahdo bal eeg sida ay u farxaan oo u kala bataan waa muhiim in carruurtaada toddobaadkii hal mar ama laba jeer ugu yaraan inta dhexda xirato inaad la ciyaarto kama daali doonaan ciyaarta aad la ciyaarto waa farxad iyo raynrayn aad u sarraysa waxaa la ogaaday in ciyaartu ay hormariso maskaxda ilmaha waxaasi oo dhan xigmad ayaa ku jirta u oggolow inay ciyaaraan hana u baqan oo waa ay kaa taxadar badan yihiin ilmaha yar asxaab ayay yeelanayaan guriga ayay ugu imanayaan ha ka burin si aanay isu ciilin jeclaysiina si uula dheelo xitaa haddii uu diidayo kana ilaali inuu wakhtigiisa oo dhani uu ku bixiyo ama uu jeclaado daawashada dhalada iyo taleefannada kuwaas oo ah khatarta ugu weyn ee jirta xilligan aannu joogno oo ka khatar badan kuwa aan soo sheegnay oo halisna gelin karta dhexgelkiisa bulsho marka uu weynaado u kaxee meelaha ilmuhu ku dheelaan ugana sheekee ilmaha xaafadda ee ciyaaraa si uu u dhex galo haddii uu allaah ku siiyey ilmo ciyaarta jecel oo aan xirxirnayn ciyaartu caqliga ayay dhistaa aan beddelno dhaqanka diidaya in ilmuhu ciyaaro waxayna ciyaartaa fursad u siin doontaa ilmaha markuu si fiican u dhex galo waxbarashadii iyo bulshada oo wax walba way u fududaanayaan lamana baqayo hadalkiisa xaqiisana kama tanaasulayo oo wuxuu noqonayaa mid dhacsada xaqiisa oo farxadda iyo kalsoonidaba laga dareemi karo adeegiisa
برضاعي في الحولين بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان لطفا مع عطف وحنان لطفا مع عطف وحنان
إنما آياته نهج خير الآدب نور فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان
waahagaaga qeybaha hore ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan sii tallaabsanaynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta qadka telefoonka oo aan toddobaadkani ku waraysanay carruur fara badan oo nagala soo xidhiidhay qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga iyagoona ka jawaabaya su'aalihii aynu weydiinay toddobaadkii hore u dhacayay sida tan waxaad sheegtaa ducada la aqriyay xilliga rukuucda salaada lagu jiro iyo su-aashii kale ahayd waxaad sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay waa kuwan iyagoo ka jawaabaya oo waxaan la yeelanay wareesyadiina ku soo maqan wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo xabsi cabdiraxmaan halkeed naga soo wacaysaa degmada jimaamo
barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala soctay haa su-aalihii lis weydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay haa maasha allah waayayaan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaaw rukuuc سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس الرب الملائكة والروح
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay
بيسار الدور هكذا madrasada wax ka bartaa
مدرسة رمضان waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن تربية العقيدة mustaqbalka dhow maxaa jeceshaana noqoto
معلومات
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah
جبل صومالي waayahay noqod
لأتها أدوير دولدي إسلام كور قاعدة يمودني إني ورد اللوغين بقن دين تنعديه دليل سيغة ويستين دينتي إسلام كلم ذهب إيا دينار دولار كدورتين أنا باك بحيان دائما يكقوفتين دائما يكقوفتين دينتي ما يكدستين دستور ما يدمودين إلا إن بقن عنف ملي بل سيان كدالينين أدي دينتي دينين daa'im baa diyaarsadee diin diinta jecelo daacaduu shaqeeyo istusii xumaanayo dasuu aana doonayn daa'irkaan dadaalayo daa'irkaas dadaalayo ducadan ku kabayo daa'imuu dulqaadiyo darajooyin sare iyo isku duubiyu deeq
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa idaacada furqaan iyo hooyo aabi walaaleen danskii meel kasta joogaan
annagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacalaykum assalaam assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu halkeed naga soo wacaysaa
deegaanka sablaan barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala socotay haa
su-aalihii la isweydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay haa maasha allah waaya ayaan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaaw rukuuc
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay دين سوري بيدو madrasada wax ka bartaa إمام شاطبي mustaqbalka dhow maxaa jeceshaana noqoto
جاي
waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah إن شاء الله
waayahay barnaamijka tarbiyadda carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah
قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa mujaahidiinta gaa- mujaahidiinta dhammaan gaar ahaan abu- amirkeena abu cubayd assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo asmaa axmed halkeed naga soo wacaysaa degmada saako barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala socotay haa su-aalihii la isweydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay haa maasha allah waaya ayaan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaaw rukuuc
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قدوس رب الملائكة والروح
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay فدواء بور بور حكم madrasada wax ka bartaa درست الأول قرأ waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah تربية المسلم إياه قرآن mustaqbalka dhow maxaa jeceshaana noqoto معلومات waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsanoo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah insha allah
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah qur'aan noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدين الشعب أمريكا عبيدة وهي أعباء السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo يا إبراهيم أحمد عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa ديانكم برد barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala socotay ها su-aalihii la sweydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay ها maasha allah waayo ayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaa rukuuc اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع عليك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي وما استقلت بي قدمي
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay
بينصار البيضاء madrasadii wax ka bartaa وترجع
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah علوم الجغرافيا يا- يا حديث يا حلمي mustaqbalka dhow maxaa jeceshaana noqoto تحكرت waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah قرآن noo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكبر فصل لربك وانحر إن شانك الأبتر waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa أدعونا المسلمين تدعونا إلى السلام والفرقان anaka noo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
السلام عليكم
wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo عايشة أحمد halkeed naga soo wacaysaa ديانكم يبرر
barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala socotay ها
su-aalihii la sweydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay ها maasha allah waayo ayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaa rukuuc سبحان ربي العظيم ثلاث مرات
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay سورة البيضاء madrasadii wax ka bartaa
درجة waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah علوم جغرافي حديث وحيوان
mustaqbalka dhow maxaa jeceshana noqoto دكتور دي معلمات waxaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah
آمين
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah حديث noo akhri عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يجيل السفر اسعد اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووضعه بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم
waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدينك يا أبو الأمير كان أبو العبيدية مسلمين كدماء ملك التجيبان يا عبد الإسلام يا الفرقان يا أبي anaka noo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo مالي عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa دقمة جمامو barnaamijka tarbiyada carruurta jamcihii lasoo dhaafay mala socotay ها
su-aalihii la sweydiiyey jawaabadan ma soo diyaarisay ها maasha allah waayo ayaan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducaa rukuuc
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات سبح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت وما استقل به قدمي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba degmo ka tirsan gobolka baay buurha kaba idiin soor
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid nashiido gabay buraanbur iyo wixii la mid ah جوي والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأذان والقراءة وهو إعضاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مسلمين إذاعة الفرقان هوي أبي ولا لين
annaganu ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إنما آياته نهج خير الآدب نور فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان waa hagaaga barnaamijka tarbiyada carruurta ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaanna wuu idinkaga imaanayaa qeybihiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay waxaase markani ku soo dhowaataan xubinta sheeka xariir taasoo faa'iido u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankooda ka mid ah Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Ado labago iyo shadle, ado galdala ila joga, ado galadi gumaday, gayigi ado xoreeyey, ado qori garabka haysta, gabobayo gaari mayo. Haddad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hoyo guntigaaga dhuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin carruure sheeka sheeko waxaa jiri jiray ciyaal waa ay soo baxeen waxay soo aadeen inay miro gurtaan ayagoo mirihii guranaayo ee waxay arkeen ee geed dhexdiisa meesha mirada miraha ka goosanayeen wax nuuraaya ee ka arkeen waxa nuuraayana waa libaax ishiisa markaasay ee mid ka mid a waxay dhaheen carruurtii waxaa nuuraa maxay yihiin soo qabsay isdhaheen oo birqaay soo qabo markay is- ee, isdhaheen kuwa kale waxay dhaheen war waxaa iska daa ha qaadanina inay bah- inuu bahal yahaa laga yaabaa markaasaa mid ka mid a ku indha adeegta waxay dhahda may waa qabsana waa soo baxsana markii gacantii saa ula aaday ishiisii uu dhab siista wuu qabsaday markuu qabsaday wuu watay wuxuu geystay gurigiisa gurigiisa markuu geystay ilmihii kale waa iska baxeen libaaxii wuxuu sameeyey mataqaana caruure lugihii maaragtay uu ka jajabiyey si aynan u soconin bes markuu lugihii ka jarjaray ayada meeshay u fadhisaa asiguu u keenaa ayadana waa karine oo gurigaasay u maamule wuu baxaa asi wuxuu soo wuu soo ugaaranaa waxbuu soo qabanaa wuu wuu u keenaa ayadana way karine marka markuu imaanayo wuxuu dhahaa mataqaana markii uu soo ugaarto oo wax soo helo intuu soo socdo markuu usoo dhawaado wuxuu leeyahy mataqaaniin caruure makaay hooy makaay ti makaankay iin kokoyti magaagay iin lamayti makaay hooy oo dhaha ayadana way soo boodaya waxay dhahaysaa jirin wiin hooy jirin wiin kii jilboogay oo guri jinkay oo reebi jirin wiin hooy saasuu dhahaa mar walbuu imaanayo saasuu dhahaa wuu u keenaa wixii u karine maalinka kale wuu baxaa wuu soo ugaarana markuu imaado uu uu u soo dhowaado wuxuu leeyahay sidii isi lamid ah makaay hooy makaay tii makaankay iin kokoyti magaagay iin lamayti makaay hooy oo dhaha ayadana waxay leedahay jirin wiin hooy jirin wiin kii jinkay oo reebi jilboogay oo guri jirin wiin hooy ee dhehe kadib uu imaanaa wixii uu u keenaa way karinee sidaasay ku cunayaan saasay iskula joogeen maalin maalmaha ka mid a aa waxaa imaaday meesha ayadu ku jirto god godka ayadu ku jirto ciyaal waxaa imaaday oo n oo ari jir ah meeshii ay ku fariisteen markaasa mudac ee ayada haysatay ee saa ugu mudday maxay dhaheen maxay taa waxa halkan ku jiro oo na mudaxee yihiin markay saa u fiiriyeen waxay arkeen inuu qof ku jiro gabar ku jirto markaasee tiri caruure waa idin baryaa biyo iyo anaa idin siinaayo ee ciddayda iigu taga ii sheega inaa halkan ku jiro hayay dhaheen ee maaragta ay markaasuu bixiisiinne ee maaragta soo qalab qaata oo baangadihiina iyo seeftiina iyo midiyihiina soo qaata iyo waramo bes way baxeen ilmihii way u soo sheegeen gabadhiina halkaasay ku jirtaa god halkaasa ciddeedii waalidiinteedii walaalaheedu way soo baxeen waxay soo qaateen seef midi baangad waxleela soo qaata adi meeshii imaadeen way ka soo bixiyeen markay soo bixiyeen gurigiiyay keeneen gurigii markii la keeno waxaa la sameeyey mataqaana caruure wax cay la dhaho ama dab inta wax badan inta lasoo guray oo geedaa a meesha inta lagu shiday oo maaragtaaye dabkaas dhexdiisana waxaa la suray mataqaanaa waran waranaa la suray geedkaas dhexdiisa dabkaas baxaayo aa waran la dhex suray oo saa'id uu holcaa bes libaaxii wuu soo baxay wuu soo daba kacay oo raadkii soo raacay wuu imaaday wuxuu dhahay gabadhaanaa rabaa in lay siiyo gabadhaan waxaa iga soo wadateen markaasaa waxaa la dheh haddaa sharuuddan aa ka baxdid aan anaga wadano waa ku siinaynaa maxaa samaynaa dabkan mujeedaa caydan oo holcayso oo waranka ku taagan aa saddex mar ka booday haddaad ka boodidoo badbaadid gabadha waa wadanaysaa wuxuu dhaha libaaxii hayow dhah wuu soo orday wuu ka booday marka koowaad wuu badbaaday wuu ku guulaystay marmarka koowaad wuu ka booday marka labaadna wuu ka booday markii saddexaad markuu isdhahayo bood caloosha maaragta uga aaday warankii dalaq dabkiina wuu ku dhexdhacay sidii maaragtaa ku dhintay haraggiyaa laga bixiyey ayadiyaa gambar looga dhigay sheekadeena maanta halkaas ayay ku egtaa caruure
samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan ku sii siiqaynaa waxaase markani ku soo dhowaataan xalqada afartani koowaad ee xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana xalqadan uga hadli doonaa dullaankii xunayn
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu meel kastoo aad joogtaan carruuree kusoo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam duulaankii xunayn ibnu isxaaq wuxuu yidhi reer hawaasin markii ay maqleen furashadii makko ayaa waxaa isku soo aruuriyey maalik bin cawf markii uu go'aansaday inuu u dulo dhanka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu horey usii kaxeeyey xoolihii iyo haweenkii iyo carruurtii reer hawaasin si uu ugu dhiirigeliyo dagaalka kuna qasbo in aysan cararin ee maalka iyo maatada difaacaan wuxuu degay meesha lagu magacaabo awdaas markaabaa waxaa ku soo shumuumay dadkii waxaa ka mid ahaa dadka u yimid nin oday ah oo geesinimo lagu yaqiin oo lagu magacaabo dureyd binu samta oo ahaa jilibka reer jashaami wuxuu yidhi ninkii odayga ahaa ee ra'yiga mooyee awoodda kale aan lahaynin warwaadiga aad joogtaan waa kuma waxay ku dhaheen waa waadiga awdaas markaa buu yidhi waxaa wanaag lahaaday waadiga waa golaha fardaha mana ahan dhul sarreeyo oo dhagxaan leh mana ahan dhul jilicsan oo carro badan waa maxay waxa aan maqlayo oo ah ololka geela qaylada dameerka oo hinta carruurta shanqarta ariga markaa bay ku dhaheen maalik ayaa soo kaxeeyey xoolihii iyo maatadii qabiilka markaa buu ku yidhi aaway maalik iigu yeedha waa loo yeedhay wuuna u yimid markaa buu ku yidhi waxaad noqotay ugaaska qabiilkaada maantana waa maalin ay maalin ka dambayn doonto maxaa sidaan u samaysay maalik ayaa ugu jawaabay waxaan doonay in nin kasta gadaashiisa geeyo xaaskiisa iyo carruurtiisa si uu u difaaco uusan u cararin dureed ayaa ku yidhi allah ayaan ku dhaartaye waxaad tahay idajire war nin jabay wax miyuu difaacaa guusha haddaad hesho waxaa wax kaa anfaca waa ninka iyo warankiisa haddii lagaa guulaystana waxaa ceyb iyo lama maqlaan u soo jiiday qabiilkaada dureed ayaa yidhi asagoo hadalkiisa sii wato ka waran jilibyada kale kacab iyo kilaab waxaa lagu yidhi qof ka tirsan ma joogo goobta dagaalka wuxuu yidhi markaas waxaa maqan dadkii go'aanka iyo dhabta ku caanka ahaa hadday ahaan lahayd maanta maalin sharaf iyo kornoqosho maysan maqnaadeen idinkuna waxaa idinla gudboon in ay samaysaan sidii ay sameeyeen wuxuu intaa ku daray waa ayo jilbaha joogo goobta waxaa lagu yidhi waxaa joogo camar binu caamir iyo cawf binu caamir wuxuu yidhi labadaas qolo ee dhallinyarada ah waxna ma taraan waxna ma dhibaan maaligow ukunta reer hawaasin ee aad bannaanka soo dhigtay wax difaaca uma aadan samaynin ee dadkan u celiya dhulkoodii lamadegaanka ahaa kadibna balka u dhig fardaha haddaad guulaysato dadka kaa dambeeyo way ku raacayaan haddaad guuldareysatana waxaad tahay nin badbaadsaday dadkiisa iyo maalkiisa maalik ayaa yidhi waxaad sheegta ma sameynayo waxaad tahay oday da ah caqligaaduna waa weynaaday alla ayaan ku dhaartay reer hawaasinow waad i maqlaysaan oo waad i raacaysaan ama waxaan waran iska gelinayaa bogga ilaa uu ka baxo dhabarkayga wuxuuna diidanaa in wax sharaf ah uu ku lahaado dagaalka odayga dureed saas awgeed ayuu u diiday taladiisa odaytalimo waxay ku dhaheen waan ku adeecnay dureed ayaa yidhi maanta waa maalin aanan xaadirin miisna i dhaafin markaa buu ku geeraaray shalaytadeediiyey maanta maxaan u ahaani waayey nin dhallinyaro ah oo orod iyo socod bubsis kara awoodana inuu kaxeeyo faras timo dhaadheer leh faras aad u malaynaysid garunuuga ama eelo markaa buu maalik ku yidhi qabiilkiisii haddaad aragtaan ciidanka idinka soo horjeedo waxaad jebisaan gasha seefihiina uguna booda sidii hal nin camal kadib waxa uu diray ilaalo waxayna soo laabteen ayagoo naxsan aan firinna ka muuqdo wuxuu ku yidhi halaagka idinku dhacee maxaad soo aragteen waxay ku dhaheen waxaan soo aragnay rag dhar cadcad wato oo saaran farda midabkooda iskugu jiro cadaan iyo madow markaan aragnay wallaahi waan isxakameyn weynay waxaana nagu dhacay waxa aad naga aragto ibnu isxaaq ayaa yidhi wallaahi ayaan ku dhaartay warkaasi inuusan ka joojinin go'aankiisii iyo hadafkiisii uu u socday maalik nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu maqlay waxa uu u diray cabdullaahi binu xadrat al aslamiy wuxuuna amray inuu dhex galo si uu ogaado xaaladooda wuu baxay wuuna dhex galay wuuna soo ogaaday xaaladooda wuxuuna u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam wuuna u sheegay xaaladooda markii uu go'aansaday inuu dhaqaaqo nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa loo soo sheegay inuu safwaan binu umaya haysto hub iyo cambuuro wuxuuna ahaa xilligaas mushrik nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ku yidhi ibnu umayow waxaadna siisaa hubkaada waan kuugu dagaalamaynaa beri wuxuu ku yidhi dhacmiyaa muxamedow nebiga ayaa ku yidhi maya waa caariyo waa lagu gudaa hadday wax gaaraan wuxuu siiyey boqol cambuur iyo hubkooda nebiga ayaa u baxay reer hawaasin asagoo oo wato laba kun oo ah dadkii reer mako ee cafiska loo fidiyey kadibna islaamay iyo toban kun oo saxaabadii maka furatay taas ayaa macnaheedu yahay inuu ku duulay nebiga laba-iyo toban kun oo dagaalyahan magaalada makana waxaa looga tagay citaab bin usayd markii muslimiintu tageen toga xunayn ayay u degeen dhanka tihaama oo ah tog anjegnaa jaabir ayaa yidhi cadowga ayaa nooga sii hormaray kamiinna waaynoo sii galeen kadib hal mar ayay sidii hal nin weerar nagu soo qaadeen kadib dadkii ayaa nin kastaba maradiisa xeetay kadibna cararay asagoo aan gadaal fiirin nebiguna waxa uu insixaabay dhanka midig kadibna waxa uu ku dhawaaqay wardadow ii imaada anigu waxaan ahay rasuulka allah anigu waxaan ahay maxamed bin cabdillaah nebiguna waxaa ku haray dad yar oo muhaajiriin iyo qoyskiisa jaabir wuxuu yidhi allah ayaan ku dhaartaye dadkii markii ay kasoo soo laabteen jabkoodii waxay arkeen ayadoo maxaabiistu nebiga agtiisa joogto jabkuna waxaa keenay muslimiintu markii ay arkeen tiradooda ayay dhaheen wallaahi maanta yaraanna laguma guulaysanayo markaabuu allah ku imtixaanay jabka ibnu isxaaq wuxuu yidhi jabka markii uu dhacay dad ka mid ah kubii gagnaa ee reer mako ayaa hadalla yidhi ka turjimaya wax- waxa uurkooda gudaha ku jiro abu sufyaan ayaa yidhi cararkooda ma joogsanayo badda ka suke jabalata binu xanbalahna waxa uu yidhi maantay ayuu buray sixirkii walaalkiisa safwaan binu umaya oo weli mushrik ahaa ayaa yidhi war aamus ilkahu ha ku daataane nin quraysh ah inuu i hogaamiyo oo uu boqor ii noqdo ayaan ka jeclahay inuu nin reer hawaasim ii maamule ibnu isxaaq waxa uu ka sheekeeyey shaybata binu cuthmaan alxajabiy inuu yidhi maalintii makala furtay ayaan yidhi quraysh ayaan u raacaa dagaalka hawaasin waxaa laga yaabaa in moxamed si kada ah aan ku helo oo markaas aan noqdo nin u aaray carab waxaan idhi hadday carab iyo cajam qof kasta raacaan moxamed anigu ma raacayi markii la isdhex galay ayuu nebigu koray baqashiisii seeftiisana waa uula baxay markaa baan ku soo dhowaaday aniga oo rabadanteedii markaan la simnaaday ayaan seeftii dulgeeyey isna baaciyey markaa baan arkay holac dab ah oo biriqda oo kale ah waxaan ka baqay inuu indhaha i tiro markaa baan gacmaha saartay indhaha markaa buu nebigu i soo milicsaday oo uu ii dhawaaqay asagoo oo leh sheebow soo dhowow waan soo dhowaaday waxa uuna iga masaxay xabadka wuxuuna yidhi ilaahow shayddaanka ka ilaali allah ayaan ku dhaartay saacaddaas wuxuu noqday mid looga jecel badan yahay araggayga maqalkayga iyo nafteeda kadib waxa uu igu yidhi soo dhowow oo dagaal markaabaan hortiisa tagay aniga oo dagaalamaya allah ayaan ku dhaartay allahna waxa uu og yahay in aan jeclaa in aan ku difaaco nafteeda haddaan xilligaas arki lahaa aabbahay waan dili lahaa waxaan bilaabay in aan la joogo nebiga sidii dadkii kale ee ku hareereysnaa nebiga ilaa ay dadkii ka soo laabtaan kadib hal mar ayay qaadeen weerar hal qof camal waxaa loo soo dhoweeyey baqashii rasuulka wuuna koray kadibna waxa uu daba kacay cadowgii u kala irdhoobay dhan kasta kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku laabtay saldhigii ciidankiisa wuxuuna galay teendhadiisii waana u soo galay mana u soo galin cid aan aniga ahayn jeceyl aan u qabo inaan arko wejigiisa iyo farxad aan u qabo asaga wuxuu igu yidhi shaybow waxa uu allah kula doonayo ayaa ka qayr badan waxa aad la doonaysa naftaada cabaas binu cabdilmutalib ayaa yidhi waxaan la joogay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan ahaa nin joog leh oo cod dheer nebiga ayaa dadka ugu dhawaaqay aniga ii imaada dadow anigu waxaan nahay nebi oo been sheegi maayo anigu waxaan nahay ina cabdilmutalib hase ahaatee ma aanan arag in dadkii soo laabtaan markaas ayuu i dhahay cabaasow u dhawaaq raggii geedka markaabaan u dhawaaqay war raggii geedkow war raggii suuradihii albaqrow markaabay bilaabeen in nin kasta ratigiisa soo celiyo una soo dhaqaaqo dhanka codka kii ratigiisu diidanaa asagoo hubkiisa wata ay- ayuu imaanayay intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa caruurey xalqadii afartan iyo koowaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo xalqada soo socota iyo toddobaadka kale waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا
إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaadna markaan ku soo dhowaataan su'aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka soo socdo waxaana mar kale u mahadcelinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su'aalihii hore haddii wallah idmana waxaan toddobaadkan idin soo gudbin doonnaa carruurey su'aale kaloo iskugu jira adkaar iyo sidoo kale juqraafi haddiinu ka hormarno su'aasha koowaad iyo adkaarta ah waxaad sheegtaan ducada la akhriya markii rukuucda laga soo noqdo aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan ducada la akhriya markii rukuucda laga soo noqdo su'aasha labaad ee midda juqraafiga iyana carruure waxaydin leedahay waxaad sheegtaan laba degmo ka tirsan gobolka banaadir aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan laba degmo ka tirsan gobolka banaadir waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabdaan toddobaadka soo socdo idinkoona la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان
ahaana inta ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan tani intaan ku kulmayno barnaamij caynkan oo kale ah iyo toddobaadka soo socdo waxaan idinkaga tegaynaa fii ammaaniillaah waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا لم يرب في ليالي الكرب دوننا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق